qaar ka mid a salaadiinta somalilan ayuu shir jir ahayd oo ay ku qabteen magaalada hargeysa waxay kaga hadleen khilaafka siyaasadeed ee weli ka taagan somalilan ee u dhexeeya xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda salaadiintan ayaa waxa ay labada dhinacba ku booriyeen in ergada dhexdhexaadinta ee isxilqaanta ee ku dhex jirta ay u dhegan nuglaadaan suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan ayaa isdul taagay muhiimadda ay leedahay in dhinac kastaaba uu ka fogaado waa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ee wax kasta oo sii durkin kara arrinta inta ay guddidaasi isxalqaantay ay dhexdhexaadinta waddo xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa inay joojiso dhammaanba xadhig iyo arrimaha wiiqi karaya nabadgelyada amba ay ummadda laftigeeda dhibaatadu ka soo gaadhayso dhammaanna maxaabiistii hore u xidhayd iyo suldaanka xalay la qabtay suldaan axmed caddo gude in xorriyaddooda ay u soo celiso qodobkaasoona xukuumadda leenahay axsaabta mucaaridka ah iyagana dhinacooda waxaanu leenahay intaa wadahadalkii socdo iyo waanwaantu socoto iyagiyo xukuumaddaba in loo dhaganuglaado insha allahu bismillahi kariim halka la dhigayo ee loo salka loo dhigayo xaaladda khilaafkan ergadaa ku jirta inay ku gacan siiyaan baan iyagana ku boorinaynaa insha allahu labada dhinacba soomaalidu waxay tiraa beled daama la qabtay leedahay daba la qabta male tan maantaanu salaadin ahaan isugu nimid waa inaynu seeska usii dhigno annagoo insha allahu bismillahi kariim ilahi uka rajaynay inuu ilahay naga soo afjaro oo ay naga dhammaato qadiyada tani oo is-afgarad buuxa laga gaadho geesta kale suldaan maxamuud guuleed ayaa isaguna sheegay in ay labada dhinacba ugu baaqayaan xisbiyada mucaaridka iyo xukuumaddaba in arrinta la dejiyo islamarkaana laga fogaado wax kastaoo carqaladayn kara dhexdhexaadinta guddida ee iskeed isu xilqaantay
iyo inaanu soo jeedinno wax kasta oo kale hawsha sii durkinaya dhib kasta oo dhaca mid ka sii xun baa jira marka nabadgelyo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inagu mannaystay khalkhal baa ayaamahan dambe inagu soo kordhay siyaasadeed marka inaanu ku talinno wax alla wixii nabadgelyada fogaynaya hadday xagga dawladda tahay iyo hadday dhinaca kale toon tahay toona in qolo walba aanu nidhaahno ka fogaada qodobka soo raaca marka waxaanu ka codsanaynaa mucaaradka xisbiyada mucaaradkaa iyo taageerayaashooda waxaanu si xishmad leh uga codsanaynaa in wax alla wixii inta hawshaas lagu jiro go'aamo ka soo baxayaan wax kasta oo dhaqdhaqaaqa inay joojiyaan hadday mudaharaad tahay iyo hadday erayo xanafla tahay dhammaan wax kasta oo fogayn kara xalkaa aynu raadinayno wax kastaoo carqaladayn kara inay ka fogaadaan ayaanu ka codsanaynaa saasaanu madaxda xisbiyada mucaaradka ka codsanaynaa iyo taageerayaashoodaba waxaanu si la mida salaadiinta kale ku baaqay in xorriyadda suldaankaasi caddo guda loo soo celiyo waxa kale oo iyadana aan u soo jeedinaynaa dawladda xadhigu suldaan caddo gude saakayna soo gaadhay in la xidhay waxaanu dawladda ka codsanaynaa iyaduna inay joojiso xadhigga inay joojiso leanna xadhiggu waxba soo dhowayn maayo marka dadka xidhan waxay u baahan yihiin in la soo daayo insha allahu marka deg deg xal loo gaadho waa la sii dayn doonaa oo dawladda waxaanu ka codsanayna inay soo daayaan suldaankuna isagao in xorriyaddiisa loo soo celiyo waxaan isku daynay inaanu la xidhiidhno taliska guuda ciidanka booliska somalilan iyo wasaaradda arrimaha gudaha somalilan si aanu wax uga weydiinno xadhigga suldaan caddo gude laakiin noomay suurtogelin iyadoo telefoonnada gacanta aanay ka jawaabayn khadar maxamed cakule v o a hargeysa